madaxda qaybtood sida ra-iisul wasaaraha ugu dambeeyey ee mas-uuliyiinta jubbaland iyo galmudug ayaa ka dhoofay garowe maanta kadib markii shirkii wadatashiga ay ku lahaayeen garowe uu fashil ku dhammaaday lix maalin oo ay lahaayeen wadahadallo xiriira kadib inkastoo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay weli ku sugan yihiin garowe haddana shirkii waa lagu kala tegey isagoo aysan ka soo bixin wax natiijo ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ilaa iyo shalay u kala dabqaadayay dhinacyada shirka oo sii kala fogaanayey gaar ahaan qodobada doorashooyinka iyo qodobka konton iyo koowaad ee dastuurka oo qeexayay wada shaqaynta maamulada iyo dowladda dhexe madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo isagoo ka dhoofayay garowe la hadlay saxaafadda ayuu sheegay in shirkii uu ku dhammaaday natiijo la-aan qodobo ay ka mid yihiinna arrinta galmudug aan xal laga gaarin kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa soomaali baa layahay waa laisu tegi doonaa midhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka ah haba yaraatee wax jixin jixa ama garowsho ah oo wax alaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin xaalkeeda ay aad iyo aad maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xubnaa intaas oo dhan dowladda federaalka wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo iyo iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaallin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ah ay ka dhacdo soomaaliya ayaa la bediyey wax kaloo badan baa lagu daray waxaa la geeyey xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado meesha waxaa ka socda wadatashi la-aan waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay maqaamka muqdisho oo dad badanoo soomaaliya ku nool yihiin wax xuquuqan aan lahayn wax doorashaan aan lagu qaban bal in wax uu noo sameeyo taasina dee waa wax ummadoo dhanna u yaal dadka reer muqdishona gaar ahaan u yaal in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la-aan noqoto ama ay aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha
xaaf ayaa ka digay xaaladda halka ay ku dhammaatay ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu guubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii ugu dumay waana baaba'ayaa in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado caqliga la isu geeyo ayaa loo baahanya haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lumaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteenoo magaalada xaawarbaa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab bakaalahay ka qaataan maxkamadaha ay wax ku kala xukumaan xawar weynay ku yaalin aad iyo aad bay nasiib darro u tahay dadka ayaana loo baahaya arrinta inay ka dhiidhiyaan kulanka garowe ayaa dadweynaha soomaaliyeed oo isha ku hayay ka sugayeen in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo khilaafkooda soo noqnoqday ay xal waara ku gaaraan islamarkaana ka gudbaan arrimaha soo celceliya khilaafka joogtada ah oo la aaminsan yahay in ay sabab u tahay dhaqangelin la-aanta arrimihii horey loogu heshiiyey nuux muuse birjeeb v o a garowe